habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kusoo dhowaada warka habeen qodobadaada caawa ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn munaasabad lagu dhaqangelinayo oo heshiis dhex maray dowladaha soomaaliya ee turkiga oo maanta ka qabsoontay gudaha dekedda muqdisho dowladda federaalk ee soomaaliya oo si rasmia ugu dhawaaqday in maraakiibta dagaalka turkigu ay ka shaqayn doonaan nabadgelyaha soomaaliya dhacdo murugo leh oo ka dhacday magaalada muqdisho kadib caruus isku diyaarinaya aqalgalkiisa oo bil ka hor muqdisho lagu dilay oo isla maanta lagu aasay magaalada caasimadda ee muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka qayb galay kulan oo ay heshiis wadajira ku gaarayeen shirkadaha isgaarsiinta dalka marayna ah in ay goobaha masaajidda iyo weliba dugsiyo qur-aanku ay farii uga dhigaan ama lacag la'aan uga dhigaan marka la eego shirkadaha korontada adeega korontadu ay bixiyaan warar dheeraada uu ka soo baxayo howlgallo iyo gulif militari oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka wadaan furimaha dagaalka ee gobollada dhexe ee soomaaliya iyo shirka madasha wadatashiga qaran ee u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada lagu wado dhowaan inuu furmoyo aqooyaanka soomaaliyeed oo baaq u diray madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowladda goboleedka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa talaado saddex labaatanka abriil laba kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkaasi oo dhammaystiran markab dagaal oo loogu talagalay ilaalinta xeebaha soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo turkigu maraakiib kale uu usoo dirayo xeebaha soomaaliya wariya iyaga cabdisalaam jula shaakir oo ka qaybgalay munaasabadaasi ka dhacda gudaha dekedda muqdisho ayaa warbixinta warkan ku eegaya
halkan oo ah dekedda weyn ee magaalada muqdisho maanta waxaa ku soo xirtay markab dagaal oo ay dowladda waddanka turkiga leedahay ugu talgashay difaaca soomaaliya markabkan ayaa waxaa la yidhaahdaa kiyalyanidada f shan boqol afar iyo toban waxaana markabkan loogu talagalay inuu difaaco xeebaha soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabad kooban oo ka dhacday dekedda weyn ee magaalada muqdisho gudaha markabka madaxweynaha marka uu soo gaaray halkan waxa uu gudaha u galay markabka si uu isoo indhaindheeyo waxaa halkan ka socda khudbadda ugu horraysa mas-uul ka socda dowladda waddanka turkiga ayaa qaatay isagoona sharaxay markabkan iyo waxa ay ugu talagaleen safaaradda aan ku leenahay muqdisho waa safaaradda ugu weyn ee diblomaasiyadeed aan ku leenahay caalamka dabcan waxaana jirta sabab keentay inaan safaarad intaas lee ka furno soomaaliya meenay wax kasta oo aan ku awoodna inaan u ilaalino xuduudaha iyo madax bannaanida soomaaliya waana sii wadi doonaa Somali'nin güvenliği Türkiye'nin de güvenliğidir.
Amniga Soomaaliya wuxuu la mid yahay amniga Turkiga.
Somali'nin istikrarını hiçbir zaman kendi ülkemizin istikrarından ayrı görmedik.
Sidoo kale xasiloonida Soomaaliya marnaba umaanan arkin inay gooni ka tahay xasiloonida dalkeena.
Bugün Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Türk çocuklarına değil, dünyadaki tüm çocuklara hediye ettiği ulusal egemenlik ve çocuk bayramını da kutlamaktayız.
wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa dhankiisa halkan ka jeediyey khudbad muhiim ah ad maaragtaa ugu faraxsannahay inaad maanta halkaa nagala soo qayb gasho waxaan kaloo u mahadcelinayaa dowladda turkiga oo heshiiska muddadii koobnaa aan kula jirnay tallaabooyin aada u muhiima oo fulintiisa ay ka qaaday oo uu markabkan qayb ka yahay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan cid allaale ciddii ka qayb qaadatay fulinta iyo ka shaqaynta howlahaas maaragta qiimaha badan oo ay ugu horeeyaan baarlamaankeena sharafta leh oo sida sharafta badan noogu
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo xiray munaasabadda isagoona sidoo kale sheegay in midnimada soomaaliya ay tahay mid muhiim ah difaaca soomaaliyana uu yahay mid sidoo kale muhiim ah marka tafsiiraadka ama fasiraadda xun ee laga samaynayo guud ahaan xiriirka soomaaliya iyo turkiya ama gaar ahaan heshiiskii dhowaan ee bishii februari sanadkan aan galnay dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu sheego waa waxba kama jiraan waa dad maxaanku idhahdaay noo diidan inaan horu soconno waa dad diidan inaan meesha aan joogno ka dhaqaaqno waa dad diidan inaan soo ceshanno sharafteenii iyo hebateennii iyo karaamadii ummad ahaan aan lahaynay inaan soo ceshanno waxaan rabaa dadka soomaaliyed inaan u sheego waxaasoo dhan ma suurtogelayaan dowlad haddaanan helin dowladna waxay leedahay asaasiyaad la yaqaanay leedahay waxaan sidoo kale bogaadinayaa eh, maalinta caruurta adduunka iyo maalinta caruurta turkiya dabcan waana maalinta caruurta soomaaliya haddii ala yidhaahdo Eh, mudane mustafa kamaal ataturki oo ah aabbihii jamhuuriyadda turkiya eh, waxay ahayd fikir uu keenay socdayna oo dhaqan galay waxa uu keenay jamhuuriyadda turkiya uu keenay waana dhaqan gashay waa taa eh, mahmahdii ama xikmaddii soomaalida ahayd maxaasan yani maxaa qurxooma maxaasan maxaa suuraabaa ka rog waxa suuraaba aan samayno waxasan ayagaa imaan doona waan gaaraynaa aad iyo aad ayaa mahadsantihiin cabdisalaan joolo shaakir warbaahinta dalsan dekedda weyn ee magaalada muqdisho
dhinaca kaleetana ehelada caruus isku diyaarinaya qalgalkiisa oo bil ka hor lagu dilay magaalada muqdisho ayaa dalbaday inay cadaalad ay helaan sida warbixinta warkan uu ku eegayo waryahayaga cabdifataax muumin ilkacsi
Ee, maxamed uu dhintay allah u naxariisto laakiin gadaashiisa waxaan rabnaa dhaqan inaan helno Ee, waddanku dowladda uu leeyahay waa ka nimaadna sagaashan kowgii ha ka fikiraan wiilashooda iyo walaalahood markii dhibkan oo kale gaaro waxay u baahan yihiin inay cadaalad u helaan
allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay maxamed daahiye mire cadaawe kaasi oo ahaa wada mootobajaaj islamarkaana isku diyaarinayay in uu aqalgalo islamarkaana uu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya marxuumka ayaa meydkiisa waxa uu ku jiray filinjeer muddo bil ah iyadoona uu geeriyooday afariy tobankii bishii ramadaan waxaana qoyskiisa oo la hadlay warbaahinta ay sheegeen in qaar ka mid ah eedeysanaha ehelkiisa oo saraakiil iyo mas-uuliyiin dowladeed ay isku dayayaan inay marxuumka ay markaasi qofkii dilay ay qariyaan ehelada marxuumka waxa ay sidoo kale ay sheegeen in wiilkooda uu ahaa wada mooto bajaaj islamarkaana uu isku diyaarinayey inuu aqalgalo balse uu dilay askarigaasi sida ay sheegeen sidoo kale ehelka waxa ay sheegeen in askariga dilay ehelkiisa oo saraakiil iyo weliba mas-uuliyiin dowladeed ay fakiyeen islamarkaana ay ka badbaadinayaan inuu cadaaladda maro qaar ka mid a ehelka ayaa iyagu waxay dalbadeen in cadaaladda la marsiiyo ninkii dilay wiilkooda maxamed daahiye mire cadaawe
anigoo ah daahiye mire cadaawe oo ahna wiilka la dilay aabihiis ah waxaan u sheegayaa cadaalad inaan helnaan rabnaa dowladda waxaan u sheegaynaa inaan cadaalad helno intaasaan sugaynay soddon iyo kow maalmood oo furnijar ku jiray intaasaan sugaynay waxaan ka sugaynaa dowladda waxaan ka sugaynaa militariga waxaan ka sugaynaa ninka la jira shag- eh, hay-adda dambaarista waxaan ka sugaynaa maxkamadaha maxkamadda oo shag- een, maka- maxkamadda aan dowladda federaalkan ka sugaynay waxaan u sheegaynaa inay ninkayni wiilkaygii la dilay qabiil lagu haysto oo i- nimanka taliyaasha iyo taliyo unuga iyo taliyaha u sarreeya kulligood waarankii ay haystaan ay xoog ku haystaan ay qabiil ku haystaan ay dowladda shaatigeeda ku haystaan oo ay ku haystaan ay- ayna soo bixlaayihiin meel aanan urtegina male cadaaladaan u baahannaha annaga waxaan nahay ninka la dhihi jiray sheeg- een, niman murusada la yidhaha baryana mayno annaga ninka dilana sacad waaye ninka dila sacad waaye een, haddiiba alla kuu roon yahay isheeg een, waa reer hilowle maxamed axmed xasan maxamed axmed xasan aa la yidhaahdaa kambaala la- aa- uu ku magac dheer yahay maxamed axmed xas- xasan daleela la yidhaah kambaalana asiga
dhinaca kaleetana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta ka qayb galay munaasabada oo ay heshiis ku gaarayeen shirkadaha isgaarsiinta ee dalka aan idhaahdee shirkadaha korontada ee dalka ayaa waxuu halkaasi uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanayso isagoo ka dalbaday in goobaha ee, dugsiyada qur-aan iyo masaajidu ay lacag la-aan ay ka dhigaan ee, adeegyada koronto oo ay siiyaan sida uu yidhi ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse bare
iyada laga hadlay iyo yani maxaan ku dhahaa qiimaha priceka see yahay iyo number three shaqaalaha shaqaalahi marka haddii wadankaaga uusan waddankaaga uusan aamin ahayn ilan waxaa loo combeer garaynayaa our neighbors marka haddii maalan uusan dalkaagi uusan amniga marka la yidhaahdo uu ugu liito haddii marka la yidhaahdo karamada ka- korontadii qii- tayada ama energygii tayadeedii iyo maxaanku dhahaa qiimaheediiba haddii aan ugu liidano anugu anugu maxaanku dhaha haddii shaqaalaha markaan la yidhaahdo annaga tayo ahaan iyo tira ahaanba aan noqono jees yaroo qoys yaroo meel degan oo aan dee waxbaba deedna aan dee waxbaba qaban karin haddaan noqono intaaba kuwa laha hadda dariskeenna intaba hadday nagaga ficdaan maxaa laynaga soo doonaa cidina oo iman mayso Eh, waxaanaan difaacayna ee koostiga ugu dheer baan leenahay xoolaha ugu badan baan leenahay webiyaashii baan haysanaa waxaasaan haysanaana inagu waxba ka soo saaran weyne waan dul fadhinaa aan weligeed saan baan u dul fadhinaa dadkeenana baahi baa dilaysa marka m- eh, waxaynu u baahannahay marka reer waqooyigu dhalay dhalay dhahaanay dhako dhako dhakaan u baahanay injini dhakadii baynu u baahanay injini marka dhakadaan u baahannahayna tanay ka bilaabatay hadda maanta waa middan waxaan heshiis ahayn aan isu imaana ahayn aan wada tashanna ahayn aan wax isku darsanna ahayn oo aan insaanka ku karaamayn karna ma jirto marka aniga mar kale runtii waan hambalyeynayaa Eh, waanan waxaan rajeynayaa inaad broceskaas dedejisaan marka eh, inaan marka dedejinno oo ay eh, isbitaaladeenna aan geyno aan gelino maxaan ku dhahaa koronto aan geyno oo iskuuladeenna aan koronto gelino oo ardaydeennan masaakiintahay kulaylka saacadan hadda markaad eh, fasalada aad garanay warkii habeenaad kala socoteen raadiyaha dalsan akhyaartahana dhegeysataa ee caawa waa naginta warkankiisa xiga nabadii warsan
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahel yaabaa talalhel